shirlungudowhay sidii af soomaaliga uusan la jaan qaada lahay isbedelka tiknolojiyada waana lan helo lahay ereybixinka habboon oo lan adeegsadow iyo wayba ku qayb galay aqoon-yahano iyo khubaro ka heldheer afka iyo dhaqanka soomaaliyeed wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyada soomaaliya xildhibaan maxamed soomaali oo furitaanka shirka gudowahay ya sheegay in lan baahanyay in la helo ereybixinka habboon in lan isticmaalo tiknolojiyada weynuusi sheegay in wasaaradda arrintaasi ay mas-uuliyadda isku saaro doonta ujeeddada shirka maanta waxay tahay inaan si qoto dheer uga wada hadalno sidii aan u horumarin lahayn erayada iyo fahamka tiknolojiyada ayadoo lagu saleynayo afkeenna hooyo ee soomaaliga wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyada waxay ka shaqaysay welina ku howlan tahay inay ka shaqayso shuruuc siyaasado iyo istaraatiijiyooyin muhiim u ah oo aan uga goon leenahay in la hubiyo in bulshada ay si wanaagsan ula jaanqaadeen isbeddelka degdega ah ee dhanka tiknolojiyada shuruucda iyo isgaarsiinta iyo siyaasadaha rofeor cabdalla cumar mansuur iyo sharaxi kaalintiyo shirka ereybixinta tiknolojiyada af soomaaliga usoona sheegay in kaalin weynyo ka leyin aqoon-yahanada soomaaliyeed ereybixinadaas aad iyo aaday u fiican yihiin laakiin laba sheeyay ugu baahan yihiin midoo in la saxo la turxaanbixiye mid labaadoo in maaragtay la joogteeyo oo waagaas toddobaatameeyadii teknolojiyada maanta taalla ma yaali marka ereybixinada dhan ayaa waxaa ka maqan teknolojiya wax la yidhaahdo iyo waxyaabo badan oo cusub oo soo baxeen gadaashan marka hakad weyn ayaa ku jiray waxaa jira dad badan oo isku dayay inay ereybixinno ay u sameeyaan nin walba dhinaciisa wax ka waday ma midaysana layskama warhaayo waxaa la rabay marka xukuumadda soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed aan maaragtay u jeedinayna shirka aan ugu jeedinayna waxay tahay inay isu keenaan iyaga waa dadka isu keeni karo labada akademiya oo hawshaan ay wadaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane saalax axmed jaamac ya ka dheeraday muhiimadda usixiligun inley dalka in la helo ereybixinka habboon isticmaalka tiknolojiyada si lan ilaale af soomaaliga waana lankumaarma adeegsiga ereeya laha kumin guuri afaf kale oo qalaad waxaa la yidhahdaa baa jira theories of language acquisition sidee baa luqadaha loo barta ragga noom chomsky ay ka mid yihiin soo saaray waxaan la yidhaahdo the cognitive theory of language acquisition waxaa la leeyahay ilmaha labada luqadood yaqaana ama inta aanu ingiriisi baran af kaloo hooyo leh wuu ka fahmad badan yahay ilmaha kale saasaa saynisku ina faraya macnaheedu maaha marka carruurtii intaad af soomaaliga dib uga dhigtaan inaad tiraadaan bal ingiriisiga beryahan wax lagu quutaayo iyada baro qofka af hooye leh afafka kalena wuu ka baran ogyahay wuuna ka fahmad badan yahay qofka hal luqad yaqaan raggii hore shaqadoodii way qabsadeen ragga hadda jooga hal hal abuur waa ii muuqda oo aan rabo brofesorka iyo ragga inaan la wadaago fuudsada inaga badi xagga teknolojiyadoo la yidhi kombyuutarka u reeyo dalka la yimi dhallinyarada soomaaliyeed ee dalka joogta anigu kuwa xamar jooga aan aad u arkay heerkooda aqoomeed ee xagga teknolojiyaddu aad buu u sarreeya